الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد والجد الجد والابن عند قربه والبعد naadimku raxmatullaahi calayhi markii uu ka soo baxay dadkii furuudda wax ku dhexlayay ayuu rabaa haddana halkan inuu ka guda galo dadkii markaa tacsiibka iyo casabanimada wax ku dhexlayay horaanuu inoogu soo sheegay in markaa uu dhaxalku u qaybsamayo labada waa kii hal bayd inoogu soo ishaaray waclam biana alirha nawcaani humaa fardun wa tacsiibun calaa maa qusima waa kii hore inoo soo yidhi ee ina yidhi farad markaa dhaxalku waxaad ogaataa inuu yahay sida loo qaybiyey laba nooc in markaa bi hada taqsiim uu laba nooc noqonayo sidaasi la soco marka qeybtii labaad oo casabadii ah ayuu rabaa halkan inuu ka guda galo baabka faraa'idkuna maadaama aynu nidhi waa sahlun malaal waa mid ay markaa gaadhistiisu sahlan tahay oo ay fududdahay waxay noqonaysaa iminka inta aynu soo dhigannay marka muqadimadii laga yimaado waa asbaabtii dhaxalka keensanaysay ee dadku isku dhexlayay iyo mawaanicdii shaksiga dhaxalka u diideysay oo markaynu xajbiga maraynana in sha allahu aynu ishaari doonno mawaanicda iyo xajbiga waxa u dhexeeya ay ku kala gedisan yihiin iyo dadkii dhaxalka yeelanayay ama dadkii wax dhexlayay hadba si loo yidhaahdaba oo marka la kala saaro iyo marka lasoo duuduubee laysku soo ururiyo marba tiro noqonayay marka lasoo ururiyo toddobiyo toban bay ahaayeen naadimkuna intuu nadmiga ku tilmaamay baa intaa ahayd toddoba dumar ah iyo toban nin marka la kala saarana shan iyo toban nin iyo toban dumara bay ahaayeen shan iyo labaatanka marka hadda wuxuu ku dhex jiraayoo rabaa inuu inoo kala bayaamiyo toddobiyo tobankaa qof bal intaan la gaadhin siday isu reebreebayaan ee isu xijaabayaan itaan intaan la gaadhin markay dhaxal isugu yimaadaan sida wax loogu qaybinayo iyo inta kulmi karta iyo inta aan kulmi karayn bal inuu kuu caddeeyo toddobiyo tobankaa qof mid kastaaba wuxuu wax ku qaato bal hortu mid kastaaba dhaxalka booskuu ku leeyahay inuu kuu sheego markaad qof kastaaba wuxuu leeyahay ogaato iyo xaalaadku intaa qaato iyo xaalaad kale hadduu leeyahay intaa kadib baad markay isu yimaadaan keebaa la reebayaa oo la ridayaa keebaase dhaxalka yeelanaya iyo sidee wax loogu qaybinayaa oo ta'siilkii iyo tasxiixiyo waxyaabaha la geli doonaa iyo masaa'ilka ixtiyaadka iskaga dhisan ee waxa weeye xamliga iyo masalan khunsaha iyo mafquudka iyo kuwa la midka ah waxba iyagu waa iska min baabi tatima waa iska dhammaystir laakiin axkaamta faraa'idka mucdamkeedu waa intan hore ee xajbigu ugu dambeeyo marka wuxuu rabaa qeybtii labaad ee dhaxalka tacsiibka ku mutaysanaysay inuu kuu tilmaamo qaybtaana marka la soo ururiyo waxay noqonayaan raggu inta uu ka tiro leeg yahay dhammaantii wixii aan ka ahayn walaalka hooyo iyo zawjka ragga oo dhan siday u dhan yihiin wixii aan labadaa ka ahayn waa casabo oo aabbaha iyo awowga oo xaggaa markii hore ehlu faradka ku jiray maantana casabada hormuud bay ka yihiin marka waxa weeye raggu siduu u dhan yahay waa casabo wixii aan ka ahayn akhalli umka ah iyo zawjka sayga gabadha qaba wixii aan labadaa ka ahayn dumarkuna siday u dhan yihiin waa ehlu farad oo horeynu usoo aragno casabo maaha wixii aan ka ahayn gabadha muctiqada ah gabadha wax horaysay gabadhaa qura ayaa casabatu binafsi gelaysa casabadan la idlaaqayaana waa casabatu binafsi waa kuwii iskoodu casabo ahaa yacnii cid casabaysay ma jirto ee iskood bay casabo u yihiin markaa raggu siduu u dhan yahay wixii aan zawjka iyo ka ahayn akhalli umka ah waa casabo dumarkana gabadhaa qura ayaa ka casabo ah oo casabatu binafsi ka ah naadimkuna wuu ishaari doonaa walaysa fi nnisaai duran casaba ila alatii manat bicudqi raqaba isagaa hal beyt ku ishaari doonaa taasi waa casabatu binafsi waa kuwii iskoodu casabo ahaa waxaa jira kuwo aan iskoodu casabo ahayn ee ama rag casabaynayo ama iyagu isku casaboobaya kuwaana laba bayd ayuu qolaba mid ku ishaari doonaa insha allahu tacaala oo qolana waa waa casabatu bilkhayr qolana waa casabatu maca alkhayr oo qolaba hal bayd ayuu ku ururin doonaa marka lasoo ururiyana qoladaasi ama casabatu bilkhayr ha noqoto ama macalkhayr ha noqoto eh waa hablihii markay keliyoobaan nisfiga qaadan jiray markay laba iyo wax ka badan noqdaanna thuluthaanka qaadan jiray ee aynu hore usoo aragnay kuwiibaa marka lab casabeeyo labka casabaynaya waynu arki doonaaye markay lab ku casaboobaan ee lidakari mithlu xadi lunhayayn ay wax ku qaybsanayaan casabatu bilkhayr baa la yahdaa oo bimacnaa bisababi alkhayr bay ku casaboobeen cid kale sababkeeda ayay ku casaboobeen waa afartaa hablood oo wax walaaladood soo casabeeyaan afartaas un baa jira dumarka inta kale inan walaalkeed casabeeyaa ma jirto maxaa yeelay walaalada dumarkii kale aynu soo aragnay oo dhani waa min dawil arxaam kuma jiraan dadka wax dhexla dadka wax dhaxla kamaba mid aha qaarkood walaa dawil arxaam baanay ku jirin oo zawjka iyo walaaladiiyo kuwa la midka wax allaaliya wax marka ay dhaxal ka soo gelayaan ma jirto marka dumarada kale walaaladood ma casabeeyaan maxaa yeelay dadka wax dhaxlayaba kama mid aha afarta hablood oo qura ayaynu arki doonaa in rag soo casabayn doono marna iyagaa dumarkaa afarta ahi ee aynu sheegaynaa iyagaa isku casabooba oo rag uma imanine iyagii uunbaa si kale isugu dhigaya oo isugu casaboobaya markaana casabatu maca alkhayr baa la yahdaa oo macnaha mid baa mid casabaysay la odhan maaye kayrkooda la jirkooday ku casaboobeen la joogistooda oo ka-annamaa casabada inaan midigaaru lahayne ay isku casaboobeen laakiin bilkhayr marka la leeyahay waa bisababi alkhayr cid kale sababkooday hablihii casaba ku noqdeen waa sidaa wey marka casabadu saddexdaasay u kala bixi doontaa casabatu binafsi wax dumarahi kuma jiraan muctiqada mooyaane amaa labada casabo ee kale afartaa hablood ayuunbaa marna rag ku casaboobi doonoo bilkhayr lagu magacaabi doonaa waa afartii nisfiga lahaan jiray marna thuluthaanka qaadan jiray markay tiroobaan marna iyagu dhexdooda isku casaboobayo oo afartoodii dumar ahaa markaasaa macalkhayr la odhan doonaa in sha allahu naadimkaynu u daynaynaa masalada halka uu iska taago baydka saddex iyo toddobaatanaad ee kitaabkeena naadimku raxmatullaahi calayhi wuxuu ku yidhi waxaqa an nashraca fi tacsiibi bikulli qowlin muujazin musiibi waxaqa waxa waajib ah an nashraca inaynu ku gudagalno fi tacsiibi casabadii inaynu ku gudagalno bikulli qowlin qowl dhammaantii oo muujazin kooban oo musiibin sawaab ah oo aan khalad iyo khada ahayn ee yusaabu bihi la asiibayo qowlka noocaasi ah inaynu ku gudagalno ayaa waajiba buu yidhi waxaa waajiba buu yidhi inaynu casabadii ku gudagalno odrhaah kooban oo misna sawaab ah fa kullu man mid dhammaantii oo axraza koobsada oo xaabsada oo wada qaata kullal maali maalka dhammaantii wada qaata oo min alqaraabaati xaalu ka ahaaday qaraabaadkii awil mawaalii ama mawaalidii uu ka ahaaday kaasi ayaa macnaha cinda alinfiraad markuu la gaar noqdo ee furuud kala gaar noqdo ahlufarad ka noocaasi ah aw amase kaana uu ahaaday maakii yafdulu soo hadhay bacda alfardi farad dabadii wixii soo dheeraad noqday uu u ahaaday lahu isaga fa huwa kaasi akhulcusuubati ay saaxiibulcusuubati casabanimo kii u saaxiiba weeye casabanimadii almufadala la fadilay ee laga fadilay calaa gayriha qayrkeeda laga fadilay marka qayrkeedaa laga fadilay oo min alcasabaat alukhraa ha la yahdo casabooyinka kale ama min anwaaci alcasabaat casabooyinka kale noocyadooda oo casabatu bilkayr iyo maca alkayr ha laga fadilo ama cala alfardi ha laga fadilo labadaba waa la yidhiye yacni waa la odhan karaa wuxuu leeyahay naadimku raxmatullaahi calayh maadaabaynu hore u tilmaanay dhaxalku inuu laba nooc yahay oo farad iyo casabo yahay waxaa waajiba haddana inaynu ku gudagalla buu leeya tacsiibkii odhah kooban waayo hadalku badida nafkuma laha ee soo koobista ayuu ku fiican yahay bikulli qowlin muujazin odhah dhammaanteed oo kooban inaynu ku gudagallo oo weliba ma koo koobnaanta haddaanay sawaab ahayn waxba tari mayse oo weliba musiibin sawaab ah odhah kooban oo xaq ah oo aan baadil ahayn oo khada ahayn tan noocaasiya inaynu ku gudagallo ayaa waajiba buuyi markaasuu ku gudagalayoo wuxuu yidhi fa kullu man axraza kulla almaali cidda waxa weeye dhaxalka xoolaha oo dhan koobsata cinda alinfiraad can alfuruud markay furuud kala keliyoobaan fa kullu man axraza cid kasta oo koobsata kullalmaali maalka oo idil markay la gaar noqoto oo min alqaraabaati ah marka xalay taasi min alqaraabaati ka ahaatay qaraabaadka xaggoodii xigaalkii waa nasabkii aw ilmawaali ama mawaalidii sababkii saddexaad buu meesha ka saaraya ee zawjiyada oo sababkaa isagu casabo kama suuragal ahaa labadii sababee kale u ishaaray oo min alqaraabaati waa nasabkii aw ilmawaali ama mawaalidii walaagii ka ahaaday amase ma wada qaate ee kaana waxa u ahaaday maa yafdulu wixii soo hadhay bacda alfardi lahu isaga ayuu u sugnaaday laba xukun oo casabadu leedahay buu sheegay fa huwa kaasi akhulcusuubati ay saaxiibulcusuuba ama dulcusuuba casaba kii u saaxiiba weeye almufadala ee la fadilay casabadii la fadilay kii u saaxiibkaa kaa weeye buy dad casaba iga rabto labadaa xukun ee uu sheegay cidda leh baa casabo ah waxaad moodaa tacriifka casabo yaa la yidhaahdaa markuu ka jawaabayey wuxuu ku tacriifiyey bilxukmi had iyo jeerna ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan altacriifu bilxukmi dawriyun in shayga lagu tacriifiyo xukun ahaan oo xukunka lagu tacriifiyaa waxa weeye waa iska daba wareeg bay ahdeen waa iska daba wareeg waa dawri waa shay iska daba wareega markaa waa arrin aan fiicnayn oo had iyo jeer dawri in wax lagu tacriifiyo waayo waxay noqonaysaa shaygan in la gartaa waxay isku taagaysaa xukunkiisa in la garto xukunkiisa in la gartaana ka kale in la garto waa iska daba wareegaysaa oo marka lagu yidhahdo casabo waa maxay ee aad taahid casabo waa cidda xoolaha hadday la keliyowdo wada qaadata haddii asxaabulfaradku qaataanna wixii ka soo hadha ayay qaataan hadday ka dhammaystaanna way iska dhacaan waa xukun saddexaad oo uu naadimku ka tegayay waxay noqonaysaa dee hortu inaad markaa garato bal dadka sidan yeela intaanad casabo ogaanin inaad dadkii barato tahay bal waayo aan qaybiyo oo haye kana casabo ku caddaaday oo marba mid intaad baadho arsala masalada ata wariyaa kana casabuu noqdeeday oo saddexdii xukunba waa leeyahy dabeedna shayga tacriifkiisii iyo qeexidiisii intaad ogaan lahayd waa inaad xukunkiisa ogaatabaa ka horaysa marka wuu iska daba wareegaya tan noocaasiyana waa laga fiican yahay baya marka qaarkood waxay siyaadaan waxaad ku ishkaal bixisaan in la yidhaahdo casabada sidan waxaa loogu tacriifinayaa labada xukun mid ka mida ciddii garanaysa oo ciddii waxa weeye masaa'ilka dhaxalka si wacan masalan u taqaana u furfurta ayaa la odhanayaa war haddaad casabo i weydiisay illa waa taqaanaayo cid kasta oo markay xoolaa la keli noqoto wada qaadata dadkii aad garanaysa ka mid a haddii waxa weeyaan kalena baaqiga qaata oo ehelfarad meesha joogo haddii wax usoo hadrhaan haddii laga dhammaystana iska dhaca allahuma ilaa qaar aan dhicin waa jiraane kuwaasibaa casabo la yahdaa qaarkoodna saasay yahdeen sidaa aawadeed ayaa caalimkii ibnu haa'im ashaafici ee culimmadii qarnigii sagaalaad ee aada ugu caalimka ahaa faraa'idka alifiyadiisa la yidhaahdo kifaayat alxufaad ee aada u cajaa'ibta qabta isagu hal bayd markuu tacriifiyada ay leedahay waxoogaa taxay hal bayd oo khulaasa ah oo had iyo jeer ahlulcilmigu soo markaa istishhaadaan ayuu ku ururiyey waxaanuu yidhi walaysa yakluu xadduhu min naqdin fayanbagii tacriifuhu bilcaddi buu yidhi markuu arrinta masalada tilmaamay culimmada qoloba sida ay leedahay man yarisu bilaa taqdiir cid tidhaahda cid waxa weeyaan markaa tidhaahdaa waa cidda waxa weeye markaa labka oo dhani qoloba si ay u tacriifiyaan ama tacriifaadkii dhowrka ah markuu tilmaamay qolo sidaan u tacriifisaa ayaa wuxuu yidhi oo qoloba sida loogu jawaabay iyo sida loo buriyey iyo tacriifkooda sida wax looga sheegay iyo qolo la yidhaahdo haddii tacriifkiinu fiicnaadaba casabada mid qura tacriifiseen oo ah casabatu binafsi labadii casabee kale waa ka tagteen oo casabatu bilkhayr iyo casabatu maca alkhayr baa hallayseen qoloba wax lagu yidhaahdaba markuu ishkaalaadkii tilmaamay buu yidhi walaysa yakhluu xadduhu min naqdin tacriifidda la tacriifiyaa naqdi kama madhna buuyi oo fa yanbagii dabeedna waxaa habboon tacriifuhu bilcaddi casabada in lagu tacriifiyo tiro tacriifkeedaba kaleba inta layska dhaafo in tiro lagu tacriifiyaa waxabaa ka fiican buuyi oo marka lagu yahdo war casabaadku waa ayo aad tirisaba oo taahid waxa weeye raggu siday u dhan yihiin waxa wixii aan ka ahayn walaal hooyo iyo sawjka iyo muctiqada oo aad gebigoodaba dhinac kala wareegto xagga tiradaba aad marto oo aad taahid waxa weeye raggu siday u dhan yihiin waa casabo wixii aan ka ahayn akha liumka ah iyo zawjka dumar oo dhanina waa ahlu farad wixii aan muctiqada ka ahayn intaasi waa casabatu binafsi casabatu bilkayrna iyo macalkayrna afartii hablood ee nisfiga qaadan jiray markay midh yihiin markay tiroobaanna hulusaanka qaadan jiray hablahaasoo quraa walaaladood wax dhaxlaane gabadh kaloo walaalkeed wax dhaxlaa tobanka dumara kuma jirtee kuwaasina oo rag way ku casaboobaan walaaladoodiiya wixii la mid ah oo ragga way ku casaboobaan marka iyana way isku casaboobaan dhexdooda oo aad qaabkaa uga baxdo taasaa loogu qaatay buu leey caddin inaad u wareegto tirin gebigoodaba oo aad hadalkaba ku khulaasayso inaad soo tiriso marka laba xukun buu sheegay labadaa xukun labaduba waa bilijmaac ahlulcilmigu waa isla ogol yahay allahuma ilaa suwar yar yar dee khilaaf waa gelayaa oo wax waa laga soo reebayaa oo cid markay la keliyowdo xoolaha wada qaadata waa bilijmaac ishkaal ma leh casabada mid kastooo ka mid a hadduu xoolaha la keliyoobo casabatu binafsi iyagaa xoolaha wada yeesha farad dabadii wixii soo hadhana way yeeshaan iyadana ishkaal kuma sugna alxiqu alfaraa'ida biahliha xadiiska saxiixaynka famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar yacnii faraa'idda waxaa haleeshiisaan cidda u ehelka ah wixii ka soo hadhana waxaa ugu dhow oo ugu dhow rajulin dakar nin lab in la siiyo ayaa ugu dhow waa cala alaqlab waa sida haalibka mar mar dumar yeeshaa waa jiraan laakiin waa aqlabka waa sida haalibka ah waxaa ugu dhow nin lab oo ninkii lab baa lagu sii qayday sababka loogu qayday ee loogu sii ta'kiidiyey waxa weeye ninka in markaa looga jeedo kii labaa lafdiga rajul marka la yidhaahdo marna waa fii muqaabili almar'a waa ka soo hoje horjeedka gabadha ayaa looga jeedaa rajul marna waa fii muqaabil asabiy ilmaha yar ka soo horjeedkiisa oo nin haddii lagu yaahdo waxaa lagu saarayaa carruurta yaryar iyo waxyaabaha inamada yaryar kuma jiraan waqtiyada qaarkood markaa si aan loo moodin marka la yidhaahdo ninka ugu dhow baa leh sida qaalibka ah si aan loo moodin carruurta yaryar inaanay la waxba ku lahayn ayaa ninku ayaa nebigu sala allahu alay wasalam muujiyey ninka waxaa looga jeedaa inuu yahay laboodi uun ha yaraado hase weynaada lab in looga jeedo rajulin dakar marka xukunkaasina waa xukun labaad oo biijmaaci ahli lcilmi way casabadu wax ku mutaysato xukunka saddexaad ee laga fahmayaa waxa weeye beytka laftiisa mafhuum ahaan looga garanayaa haddii ay furuuddu istiqraaqdo atarika haddii furuuddu ay dhammaysato tarikada way dhacayaan oo waxa weeye casabadu haddii ahlu faradku dhaxalka dhammaysto way dhacaan allahuma ilaa laba masalo oo daciif ah oo nadmiga laftiisa inoogu iman doona mooyaane labadaasina waxa weeye masalada musharikada uu ka cabiri doono ama mushtarika ama musharaka magac la yaadaba ama ximaariya ee isaga laftiisa uu abayaadda inoogu keeni doono halkeedaynu ku gaari doonaa insha allahu tacaala iyo masalada labaadee akdariyada labadaaba casabadii la rabay inay iska dhacaan may dhicin ee si kaley u soo noqdeen marna dhadig casaboobay haba noqdeen oo awowga ku casabowday marna waxa weeye walaalihii aabbiyo hooyo ha noqdeena may dhicin labadana waa daciifnimadkooda insha allah waynu gaari doonaa waxay kaloo xukumkaa saddexaad ee dhicista ka baxayaa aabbaha iyo awowga iyo ibniga saddexdaa qof oo labadan xukun waa bilijmaac casab oo dhani waa leeyihin laakiin xukumka saddexaad oo marka laga dhammaysto way dhacaan waxaa jira saddex qof oo aan marnaba laga dhammaysan karayn oo aan dhici karin oo aan suuragal ahayn waa ibniga maydku dhalay weligii ma dhaxal waa-ayo oo istiqraaq baa kugu dhacay oo xoolihii waa lagaa dhammaystay cidina kuma odhan karayso weligii dhici maayo alibnu al-abu iyo waljaduna waa sidaasi leeg oo iyagana ehlu farad bay noqdaan oo saa marka asxaabu suduskay ku jiraan hadday arrintu ku dhowaato in la dhammaysto markaa ma suuragalaha oo iyaguna weligood ma dhacaan waad odhan kartaa awowga waa lagu riday oo dee aabbaa meesha jooga laakiin istiqraaqulfuruud baa kugu dhacday weligaa ma odhan kartid aabba iyo awow iska taga maxaa yeelay istiqraaqulfuruud baa jirto furuuddii baa dhammaysatay dhaxalkii qodob lagu odhan karayo cidina kaa dhegaysanayso maaha markaa naadimku raxmatullaahi calayhi isaga laftiisu markuu ku tacriifiyey xukun ahaan casabadii ayuu misna tirintii ula baydhay oo uu tiriyeyba inkastoo uu markaa tamhiil ahaan bikaafi tamhiil uu ku keenay oo aanu tiradii dhammaystirin laakiin misna way khulaasaysan tahay wuxuu yidhi kal abi casabadii waa sidii aabbihii oo kale iyo waljaddi awowgii iyo wajaddi ljaddi awowga awowgii sida aabbihii ayaa casabo ah iyo waljaddi awowgii iyo wajaddi ljaddi awowga awowgii yacni wa in calaa intuu rababa ha sarreeye iyo walibni inankii maydku dhalay cinda qurbihi markuu dhow yahay ee ibnu sulbigii yahay iyo walbucdi markuu fogaado ee ibnulibni naasil ah uu noqdo hoosu degay labadii jihatul markaa bunuwa labadii ka iman jiray ayuu kuu tilmaamaya oo alibni iyo ibnulibni wixii markaa farac wax dhaxla ee labi labadaasay ahaayeen labadii buu ishaaraya walibnu wiilkii cinda qurbihi markuu dhow yahay iyo walbucdi markuu fogaado isaguna markaa waa casobadii wey iyo walakhi walaal iyo wabni lakhi ina walaal iyo walacmaami adeeradii iyo wasayidi sayidkii almuctiqi wa xoreeyey ee dilincaami nicmaynta u saaxiibka ahaa kii u xoreeyey ee addoonkaa uu xoreeyey nicmaynta ku markaa galladaystay kaasina waxa uu ka mid yahay markaa casabadii wahaakadaa arrintu sidaasi bay ahaatay banuuhum wiilashooduna sidaasi oo kale weeye jamiican xaalay yihiin kuwii dhammaystiran oo aan waxba laga soo reebayn ee fakun waxaad noqotaa samiican mid u maqlis badan oo u dhegan nugul noqo lima adkuruhu waxa aan sheegayo mid u maqlis badan oo markaa dhegaha u raaricinaya noqo markaa naadimku raxmat ullaahi calayhi haddii la eego casabatu binafsi oo weliba min jihati nasab wuu koobay weliba tii walaagana wuu raaciyey labadiiba waa israaciyey oo casabatu binafsi xaggii labka intanuu kusoo khulaaseeyey oo jihatulubuwa iyo juduudadii oo wada socda awowgii iyo aabbihii jihadaa asalka ah ee maydku ka soo jeedo uu tiriyey oo waa aabbe iyo awow intuu doonaba kor ha u baxee jihadii bunuwada oo faracii maydka ah iyadana wuu tiriyey oo wiilkii maydku dhalay iyo kuu sii dhalay intuu doonaba hoos ha u degay jihadaana waa tilmaamay walaalkiina wuu tilmaamay walakhi oo kii liumka ahaa mooyaane waa labadii kale wabnilakhina ina walaal waa labadaa casabada ah ee akha shaqiiqa iyo ka liabka ah iyo labadoodii wiil wey walacmaami adeeradii adeeraduna casabada ama dhaxalkaba kuwa wax dhaxle adeerada ah waa camka shaqiiq iyo ka liabka ah ayuunbay ahaayeen ee ka liumka ahi kuma jirin markaa waa labadii labadii unbuu acmaam ka tilmaamaya kii wa xoreeyey isagana wuu tilmaamay oo dil incaami nicmaynta markaa u saaxiibka ahaa markuu intaaba tilmaamo aanu waxba ka tegin ayuu yidhi wahaakadaa banuuhum jamiican adeerada inamadoodii iyo sayidka inamadiisii ama casabatu binafsi kuwa ugu soo dhowaaday iyaguna waa sidaasi leeg wey marka bacdu ahlilcilmi waa ku yaro tacqiibiyeen cibaarada nooc maa qusuur baa ku jira bayan sida sabdu sabdu maaradiinig oo kale uu tilmaamayo wuxuu yidhi wahaakadaa banuuhum jamiican markuu leeyahay adeerada inamadooda waa sax muctiqiinta kuwa wa xoreeyey inamadooduna waa sax laakiin iyaga qeybtooda ka gaabin baa ku jirta buuyi waayo kuwa wax xoreeyey inamadooda oo qura dee kuwa wax dhexlaya ee casabanimo wax ku dhexlaya maahae casabatu binafsi wixii jihadoodaba ka yimaada hadday aabba tahay iyo hadday awow tahay iyo hadday adeero tahay iyo muctiqan casabatu binafsi siday u dhan tahayba jihadiisa way ka timaadaa marka kaanamaa mid kastaba inankiisa uun in lagu gaabsanayo ayaad moodaa buu yidhi nooc qusuur ah inuu ku sameeyey laakiin saaxibu fawaa'idu shinshuuriya kama yeelin ee wuxuu yidhi wax gaboodfalahi nadmiga kuma jiro ee horuu usoo ishaaray oo minal qaraabaati aw ilmawaali mar hadduu hore usoo yidhi casabadu waxa weeye qaraabaadkii iyo mawaalidiiba dee cibaaradaa hore ee mawaalida uu tilmaamay ayaa kaga filan mawaaliduna iyaga iyo wixii madaxooda ku yimaadaba mawaali waa la yidhaahdaa ama ha dhaleen ama walaaladood ha noqdeen ama adeeradood ha noqdeen wixii dhinacaa ka yimaadaba waa la yidhaahdaa marka way iskaga filan tahay buu yidhi nadmigu oo iska soo koobayo uun ayuu sidaa ugu ishaaray wahaakadaa sidaasi bay ahaatay banuuhum weelashoodii jamiican siday u dhan yihiin ee fakun waxaad noqotaa limaa adkuruhu waxa aan sheegayo samiican mid u maqlis badan noqo wamaa lidi lbucdaa maca alqariibi fi lirhi min xadin walaa nasiibi wamaa lidi lbucdaa wamaa lidi lbucdaa kii fogaa uma aanay sugnaanin ay walaysa lidi lbucdaa maadii xijaaziyad ahayd wamaa lidi lbucdaa kii fogaa uma aanay sugnaanin maca alqariibi kii dhowaalla jirkiisa fi lirhi dhaxalka gudihiisa uguma sugnaanin min xadin wax dheef ah iyo walaa nasiibin wax nasiiba waa iska ta'kiid wax dheef iyo nasiiba midh kuma laha buuyi ka dheer ka dhowla joogiisa waxba ma leh ka dheer waa iska tegaya casabadu way kala horraysaa way kala xoog badan yihiin marba kii la keliyoobuunbaa dhaxalka qaata inta badan inta ku kulantaaba way yar yihiin oo jihatulbunuwa iyo jihatulubuwa ama juduuda oo qura iyo mar awowga iyo walaaluhu kulmaan calaa qowlin labadaa qolunbaaba kulmaa ma suuragalaha isuma yimaadaane waa kala xoog badan yihin markaa midka fogi ka dhowla jirkiisa waxba ma laha wax allaali wuxuu leeyahay ma jirto dhowaantooda iyo dheeraantoodana waxaa hal bayd ku jamciyey caalimkii faradiga ahaa ee callaamatu ljacbariyu calaa wasni jacfar callaamat ljacbari ayaa waxa weeye ku kulmiyey hal bayd oo qura ee imaamkii shaaficiga ahaa ee faradiga dhaxalyaqaanka ahaa hal bayd buu isugu geeyey sida loo kala hormarinayo waxaana uu yidhi fabijihati taqdiimu huma biqurbihi wa bacdahuma taqdiima bilquwati jacalaa buu yidhi halkaa bayd buu isugu geeyey sida loo kala hormarinayo ee loo kala tartiibinayo waxaana uu yidhi fabijihati taqdiimu ay fataqdiimu kala horumarintu biljihati bay ku sugnaatay casabada sida loo kala hormariyaa marka hore jihada ayay ku sugnaatayoo jihaa wax lagu kala hormariyaa uma intaa kadibna biqurbihi dhowaantaa loo eegaa oo siay u kala dhow yihiin baa loo kala hormariyaa wa bacdahuma taqdiima bilquwati ijcalaa ay wajcal itaqdiima intaa dabadeed kala horumarinta waxaad ka yeeshaa bacdahuma iyaga dabadood bilquwati siday u kala xoog badan yihiin beydkaa quruu isugu geeyey beydka qurana wuxuu ku ishaarayaa casabada gebigoodaba hadhow xitaa baabulxajbi markaad joogto halkaa daabid baa ku anfacaya oo say isu reebayaan kaaga filan marka waxaad eegaysaa uun casabada marka hore jihaa lagu eegaa oo koodii jiha horeeya ayuunbaa leh hadday jihadu isku mid noqoto oo ay isku hal jiha noqdaan asay kala derajo noqdaan qurbigaa la eegaa oo derajadaa lagu kala rajaca qurbiga say u kala dhow yihiin weligood bay isku derajo ha noqdeen lambarka soke ayaa leh ka shishana waa la eryaa hadday isku jiha noqdaan isku markaa qurbina noqdaan oo siman yihiinna quwadaa loo eegaa say u kala xoog badan yihiin weliba quwada waxaa lagu kala rajaxaa oo qura jihatu lukhuwa iyo jihatu lcumuuma walaalaha iyo wixii ka farcan iyo adeerada iyo wixii ka farcan waa labadaa jihoo qura ayay quwadu qusaysaa inta kale ma qusayso waxaana taa kala bixinteeda ama si faahfaahinteedu ay noqonaysaa waxaan loo yaqaano casabadu jihooyin bay leedahay jihooyinka qolo toddobay ka dhigtaa qolo lix bay ka dhigtaa qolona shan bay ka dhigtaa markaynu lixdaba ka dhigno ee qowlkaa dhexdhexaysano maadaama hadhow awowga iyo walaalaha madhabku dariiqadu maraya jumhuurkuna ay mareen ay wax u wada qaybin doonaan inkasta aynu ku yaro tacliiqin doono markaynu halkaa marayno misnatooda markaynu u raacno waxay noqonaysaa inaynu lix u qaybinno lixdaasi waxay noqonaysaa kow waa jihatulbunuwa jihada koobaad waa jihadii inamada maydka uu dhalay iyo wixii ka farcan jihatulbunuwa la yahda waa jihadii inamada maydka waa waa alibnu iyo wa ibnuhu wa in nazal intuu doonaba hoos ha u dego jihatulbunuwa jihadaa la yahdaa waana jihada lambar kowga ka ah casabada iyada ugu xoog badan oo xitaa aabbe iyo awow macooda casabo ma noqon karaan way u diidayaan oo helufarad bay ka dhigayaan wainagii soo aragnay haddii meesha ibni joogo in aabbuhu iyo awowga mid kastaaba ku qasban yahay sudus qura oo aan wax kale la socon inuu qaato waddadaa ka baxo ehlufarad buu noqonaya casaba ma noqon karo marka casabada waxa ugu xoog badan jihatulbunuwa lambar laba waxa ah jihatulubuwa aabbaha jihada aabbaha ayaa lambar laba ah lambar saddex waxa ah markaynu awowga yar rabno inaynu gaar u sheegno o aynu suwarta lix ka dhigno aljuduuda maca alikhwa ama aljad maca alikhwa jihat aljuduuda oo maca alikhwa ah walaalada iyo awowga oo wada jiraana waa isku jiho waa lambarka saddexaad wey awowga iyo walaalada oo wada jiraana waa isku jiho mar la kala reebo oo awowga aabbaha la geliyo jihatulubuwa laga dhigaana waa sida fiican laakiin jumhuur ahlulcilmi ma yeelayaan waa lambarka saddexaad waxaa ku xigaysaa jihatul markaa markaa waxa weeyaan jihatul ukhuwa ma gaadhnayno jihatul ukhuwa oo gaar ah markaynu iyada gaar ka dhigno ama awowgay baynu israacina halkii dabowda marka waxay noqonaysaa jihatul cumuuma adeernimadii jihadeediina waa mid jihadii markaa jihatul ukhuwa gaar buu tirinaya maya banulukhuwa haban laakiin jihatul ukhuwa in la israaciyaabay ku qurux badantah laakiin maadaama aynu awowgii raacinay banulukhuwa gaar u qaad waa marka lixda aynu ka dhigayno sidiisaa saxan oo marka horey ku wacan tahay shanta laakiin haddaynu tiisa u raacno banulukhuwa waa inaynu gaar u qaadnaa walaalaha wiilashooda mar haddaynu awowgii iyo walaalihii isku derajo dhignay wiilasha walaaluhu gaar bay noqonayaan marka waa lambarka afraad jihatulcumuumana waa ka shanaad jihatulwalaana waa ka lixaad saasay noqonaysaa jihatulbunuwa oo kow ah jihatulubuwa oo lambar laba ah jihatuljuduuda maca alikhwa oo lambar saddex ah jihatu banul markaa banulikhwa oo iyaduna markaa afara jihatulcumuuma oo shan ah iyo jihatulwalaa oo lix ah marka jihooyinku waxay noqonayaan lixdaa markay lixdaa noqdaan jihaba jihadaynu ka horraysiinay way ka horraysaa waxna la qaybsan mayso isuma imanayaan jiha jiha la kulmaysaa ma jirto oo bimacnaa casabanimo kula kulmaysaa way dhici kartaa dee ibniga iyo waynaga aragnay masalan jihatulbunuwa iyo jihatulubuwa ama juduuda inay wax wada qaybsadaan waynaga aragnay laakiin casabanimo wax ku wada qaybsan maayaane dee jihatulubuwa waljuduuda ayaa meesha ka baxaysa casabanimadii ahlufarad noqonaysa markaynu leenahay isuma imanayaan waxaynu uga jeednaa casabanimo isuguma iman karaan wax wada qaybsina labadaa jiho iyo walaalaha iyo awowgaa calaa qowli ljumhuur laysu keenayo mooyaane cid kaloo isu iman kartaa ma jirto ee jiho kastaaba mar bay dhaxalka la gaar noqotaa marka horta waa lixdaa jiho shan jihana waa laga dhigaa oo haddii ukhuwada iyo banul ukhuwada la israaciyo awowgana la geliyo xagga markaa ubawada ama gaarba loo tiriyo markaynu jihooyinkii sidaa u tilmaano sidaa jihooyinku u kala horeeyaan ayay dhaxalkana ugu kala horeynayaan hadday laakiin isku jiho noqdaan oo hal jiho ay wada noqdaan sida banulukhwa oo kale sida jihatulcumuuma iyo waxyaabaha la midka ah waxaa lagu kala rajaxaa qurbi kooda dhow midba midkuu ka dhow yahay ayaa dhaxalka la siiyaa awowga awowga ka dhow iyo markaa midba midkuu ka dhow yahay ibniga ibniga ka dhow saasaa lagu kala rajaxaa hadday isku jiho noqdaan qurbigaa la eega hadday qurbigana ka sinaadaan bishardi markaa waa jihatul markaa ukhuwa oo maca baniihim ah inamadooduna ay la jiraan waa jihada awowga markaa waa ka reebaynaa waa walaalaha iyo inamadooda oo wada jira iyo adeerada iyo inamadooda oo wada jira waa jihada labadaa jihoo qura hadday labadaa jiho noqoto quwana waa loo eegaa oo quwada waxaa looga jeedaa maydka ka aabbe iyo hooyo kula walaal ah naadimka laftiisa inuu keeni doono eh iyo ka aabbe qura kula walaal ah ka labadaba kula walaala baa dhaxalka la siiyaa shaqiiqa ka li'abka ah baa meesha laga saaraa marka calaamatljacbari halkaa baydee uu ishaaray ee uu tilmaamay baa wax oo dhan shamlinaya oo maalan haddii jihatulbunuwa cidi ka joogto jiha labaadoo u iman kartoo wax la qaybsan kartaa maba dhici karto oo casabanimo ugu imanaysa aabbe iyo awow hadday joogaan suduskooda koodii joogaa ha qaato ha iska tago cid kaloo u iman karaysaa ma jirto ee dhaxalka iyagaa leh haddii bunuwo la waayo oo aabba joogana aabbe cid wax la qaybsataa oo casabo ahi ma jirto dhammaan wuu ridayaa inta kale haddii laga gudbo awow joogo awowgu calaa qawlin aabbuhu la quwo yahay calaa qawlinna isagiyo walaalahaa wax qaybsada waana qawlka jumhuurku maraya ee naadimkuba mari doono walaala mooyaane cid kaloo la qaybsan karta wax ma jirto walaalahaasi wax ma la qaybsanayaan ashiqada iyo li'abku waa maca khilaafin laakiin cid kaloo u iman kartaa ibnulakh iyo cid kaloo soo hawaysanaysaa ma jirto haddii ibnulakh joogo in allaaliya intuu doono hoos haw dego boqol odayna hoos haw dego ibnulakh jihatulcumuuma iman mayso adeerka ruma iman maayo maalintii dhaweed luqaskiiba ama halxidhaalii waynagii ku bixinaynay abtigii ruma ahaa iyo adeerkii ruma ahaa marka adeerkii ruma ahaa meesha waxaa ka saaray ibnulakh marka jihatulcumuuma weligeed iman mayso iyadoo walaala wax ka farcani arlada midh ka joogo ibnulakhu intuu doono hows ha u dego adeerka ruma isagaa ka horeeya hadday baabka dhaxalka tahay hadday baabka nikaax iyo walaayadiisa tahay iyo hadday abwaab kale oo badan tahay dirkaba isagaa ka horeeya marka walaalo wax ka farcan la waayo ayaa adeerada loo gudbaa adeeradana iyagoo cidi ka joogto ibnulcam loo gudbi maayo ama shaqiiq ha noqdo ama li'ab ha noqdo mar haddii adeer uu nool yahay ina wiil loo gudbi maayo ina wiilna ha dhow isaguna way isriixi ama derajay isku riixi oo lambar bay kala sarrayn oo isku riixi doonaan ama quway isku riixi doonaan oo anaa labaha buu odhan doonaa ee adigu iska tag weligeed baa walaalaan ahaane saddexdaa miduun bay kusoo ururaysaa marka fa bijihati taqdiimu uma biqurbihi marka hore jihadaa wax lagu kala rajaxaa hadday isku jiha kaa noqdaan qurbigaa la eegaa keebaa dhow waa lambarka labaad hadday qurbigiina sinaadaan quwadaa la eegaa waa saddexdaa qodob wey quwadana waxa qura ee loo eegaa waa acmaamta iyo inamadooda iyo ikhwada iyo inamadooda bas waa labadaa qolo un walaaguna wuu ugu dambeeyaa oo marka cid nasaba la waayo ayaa walaagu meesha yimaada walahu walcamu liummin waabi wlaa min almudli bishadri nasabi naadimka raxbiyuhuna isaguna halkaa bayd buu ku ishaaray waxa weeye marka altarjiixu bilquwa marka quwada wax lagu kala rajaxayo oo markuu dhowaantii sheegay dhowaantuna jihana way noqon kartaa derajana way noqon kartaa isagu baydkaa hore wuxuu ku sheegay labadii tarjiix ee hore wamaa lidilbucda maca alqariibi fi lirhi min xadin walaa nasiibi kii dhow kii dheeraa ka dhowla joogiisa waxba maleh marka marna jihaduu ku dheeraanaya marna derajaduu ku dheeraanaya labadii hore halkaasuu ku ishaaray qodobkii saddexaad ee quwada ahaa ee markay sinaadaan laakiin quwo lagu kala rajaxayo baydkan dambe uu ku tilmaamay wuxuu yidhi waal-akhu waalcammu liummin wa abi inamadooduna waa la mid waa labadii jihee aynu lahayn atarjiixu bilquwa iyagooda quruu quseeya labadii buu ishaaray waal-akhu walaal iyo waalcammu adeer oo liummin wa abi ugu walaala maydka uguna adeera aabbiyo hooyo awlaa isagaa ka roon oo ka mudan min almudli kii ku soo dhowaaday bishadri nasabi nasabka barhkii nasabka barhkii oo aabbe qura ah kii ku soo dhowaaday ee aan labadii waalidba ku imanin waxa ka mudan ka labadaba ku yimi waana sidaa uu sheegay wey waa tarjiixu bilquwa marka quwada lagu kala rajaxayay wiilashooduna waa la mid oo ibnulakhuna waa saas le ibnulakh shaqiiq iyo ibnulakh liab ibnulakh shaqiiq baa dhaxalka iska leh isuma imanaya waa ilka soomaalidu ka tidhaahda bahibah ma dhaxasho waa markay leeyihiin bahibah ma dhaxasho waa markay meeshu lab miidhan ay yihiin meesha markuu lab ku jiro wey lab miidhan macnaha waxaan uga jeedaa lab ku jiro laakiin markay dhadig miidhan noqdaan bahibah ma dhaxasho inta badan ma suuro gasho marmar uun masalada casabatu maca alkayr iyo wax kale ku yimaadaan mooyaane aynu arki doono mooyaane bahibah waa dhaxashaa allahuma ilaa laakiin marka meesha lab ku jiro labkaasaa diidaya oo kii bahda kale soo gudbi maayo wal-akhu walaal iyo walcammu adeer oo maydka liabin wa ummi aabbe iyo hooyo ugu walaal ah ama ugu adeer ah awlaa isaga ayaa ka mudan min almudli kii ku soo dhowaaday maydka ugu soo dhowaaday bishadri nasabi nasabka barhkii oo ay hooyadu ka maqan tahay ila kii waxa weeye kii markaa liumka ahaa ama kii liumka ahaa laftiisu marka akh la yidhahdo waa gelayaa inkastuu baabka casabada markuu ka hadlayo aanay nasiib ku lahayn misna waa gelayaa cibaarada marka jad laga eego lafdiga akh laakiin maanta wuxuu u jeedaa kuwii casabada ahaa waayo kaasi isagu waa ahlu faradoo maba dhaco haddaan cid ridaa meesha jirin oo farac waaris ah ama asal laba aanu jirin laakiin kuwa la kala rajaxayaa waa kuwii casabada ahaa walaalkii casabada ahaa ee shaqiiqa ama liabkii iyo adeerkii shaqiiqa ama liabkii walibnu walahu marka adigu kolley waa labadii baydii aan tilmaamayay labadii casabaad ee kale uu ku tilmaamayey ayuu gudagelayaa marka inaan u gudmo ma raba casabatu bilkayr iyo casabatu maca alkhayr iyada waa dib dhiganaynaa laakiin muhimmaddu waxay un tahay inaad ogaato intaa uu kuu tiriyey ee casabatu binafsiga ee intii labayd ah waa labkii dhadigii wuu dambeeyaa hal gabadh baa ku jirto way dambaysaa oo tii walaaga iyada sideeduu mar gaara u ishaari doonaa gabadhaa laakiin kii labaa wuu raaciyey waxay noqonaysaa mid kastaaba tira ahaanna waad u haysaa tartiibkoodiina siday u kala tartiibsan yihiin waynu ishaarnay labada casabe ee kale inoo hadhay ee iyaduna ah afartii hablood ee nisfiga qaadan jiray marka rag casabaynayo oo casabatu bilkhayr la yidhaahdo iyo marka iyagu ay isku casaboobayaan oo casabatu maca alkhayr la yidhaahdo iyada waynu iska dib dhiganaynaa waxaa muhima intanuun inaad si dhaba u fiiriso si aanay hadhow isaga kaa dhex gelin oo aanay si kale kuula ekaanin halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam